الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوتي في العقيدة waxaan wax ka odhan doonaa haddii alla yidhaahdo waqfa ama qabasa kamida nebi yuusuf qisadiisa salawaatu llahi wasalaamu caleyh nabiyullaahi yuusuf qur-aanka ilaahay suuradda kaga waramaya suuratu yuusuf la yidhaahdo waa suurad runtii qisada kan si aada cajab la usoo bandhigaysa qisadu ama nebi yuusuf salawaatu llaahi wasalaamu caleyh qisaska kale qur-aanka kusoo aroray waxay kaga gedisan jiray iyada meel qura ilaahay ku wada sheegay subxaana watacaala waa qiso ka bilaabmaysa yuusuf oo caruura ilmo yara kuna dhammaanaysa yuusuf oo madaxa oo rasuul ah oo wax xukuma oo dad badbaadinaya waa suurad runtii aan odhan karo waqafaad tiro badan baa la istaagi karaa laakiin mid qura ayaan anigu maanta u danleyna ilaahi subxaana watacaala suuradan waa qur-aanka matigaabay kudan tahay waxay culamada tafsiir ku tilmaameen inay soo degtay caamil xusni wixii ka dambeeyey wakti nabiga salawaatu llahi wasalaamu caleyh dib aada u tiro badan la haysatay oo ah markiiuu nebigu waayey labadii sanadee basharka xaggiisa ku saabsiisnaa abu aalib oo dabadda wax ka rabayay iyo khadiija oo dhisa markuu dabadda kala soo kulmo meeshii ku nasanayay ama ciddii la qaybsanaysay mushkiladda ah labadiiba muu waaye dabeetana ilaahayba subxaana watacaala qur-aan kusoo dejinayo qur-aankaasi oo looga tilmaamayo cibar walaalo isagoo ka horeeyey oo risaaladan xambaaray oo dhiba qabsatay ilahi markaa wuxuu tusaale ku siinaya nabiyullaahi yuusuf nabi yuusuf oo alkariim ibn lkariim ibn lkariim ibn lkariim ah iyo wuxuu la kulmay qisada kani waa qiso riyo ku bilaabanta riyada tafsiirkeedana ku gebagabowda waa suuradda qur-aanka ugu badane riyo ka waranta yani qur-aanka waxaan umalaynaya ilaa lix riyo inay kusoo arooreen afar baa suuraddan ku jira nebi yuusuf oo riyoonayo laba maxbuus oo iyana riyooday boqorkoo isagu riyooday suuradda kani waxay ku tilmaameenta waxyaabo tiro badan leh waxaa kamid a nebi yuusuf oo ilaahay subxaana watacaala imtixaanaad tiro badan soo mariyey imtixaan ka qabsaday dadba kuwii ugu xigay ee walaaladiiya imtixaan ka qabsaday isagoo ilmo yara inuu telkii iyo ehelkii iyo reerkii iyo ciddii wax ka rabayso o dhan uu ka baxo oo cidlo ku dhaco imtixaan ka qabsaday adoonnimo maro oo isagoo alkariim ibnu lkariim ibnu lkariima oo addoon ku dhaco oo addoon noqdo imtixaan ka qabsaday inuu lagu iltixaamay quruxdiisii oo gabadh ama dumar ay u heshiiyeen siday macsi ugu ridi lahaayeen oo macsidii uu ka door biday xabsi imtixaan ka qabsaday inuu maxbuus noqdo biduuni dan isagoon maxkamad la taagin dambi loo qabsanin waxba nebi ilaahay soo dirayo inta la qabso in la xidho lagu xidho mila awaal ay dumar sameeyeen imtixaan ka qabsaday inuu la kulmo isagoo madaxa ah oo wax awooda kuwii dhibka u geystay oo masaakiina markaan wax dalbayo ama wax baryayo imtixaan ka qabsaday aabihiisa jeclaa inuu waayo waa qiso runtii aada u cajo badan leh waqafo tiro badan iyo meelo badan oo la istaagtaagana leh ilaahay baaba wuxuu ku bilaabaya naxnu naqusu calayka axsana alqasas waxaanu kuu sheegaynaa baa ilahay leeyi subxaana watacaala qiso kii wuu u fiicnay ayaa alla ku tilmaamaya qisada nabiyullaahi yuusuf salawaatu llahi wasalaamu caleyh laakiin anigu waxaan jeclahay inaan meel qura iska taago ilahay waxa qisadaasi mawaaqisteeda kamida laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iliin ilahi wuxuu leeya laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iliin waxaa idinku sugan ba alla leeyi subxaana watacaala nebi yuusuf iyo walaaladii aayaad iyo wax wax lagu qaato ayaa ugu sugan cidda wax ku qaadanaysa cidda saa'iliinta ah qisada tani waxa ay tilmaamaysaa markaa uga cajabta badan mawqif kastoo mawaaqiftan soo tilmaamayo sidiisaa looga hadli karaa laakiin ani waxaa isku dayaya inan mawqifkan ka hadlo mawqifkan wuxuu sheegaya nabilah yuusuf oan waxba geysanin oo inan yara oo aabihii jecel yahay in jacaylka aabihii qolo kale ay dembi u qaadato inuu yahay aabihii inuu ilmahan jeclaado inuu dembi ka dhigo inay ku abaalmariyeen markaas inay isku dayaan inay dilaan kuwa raba inay dilaan waa kuwii la dhashay waa kuwii dadba ugu dhowaa mushkiladani guriga meesha ay ka dhacaysaa waa gurigii ilahi wuxuu leeyay id qaaluu layuusufu waaquuhu axabu ilaa abiina mina wanaxnu cusba ina abana lafii dalaalin mubiin iqtuluu yuusufa aw iطraxuuh ardan yaklu lakum wajhu abikum watakunuu min bacdihi qowma saalixiin alla wuxuu leeya subxaana watacaala waxaa aayaad idinku sugayna xustaan markay ahaayeen yuusuf iyo walaalkii ayaa aabbo afkiisa lagu jacayl badan yahay aabbo arinkaas bay leeyihin dad weyn bu kaga sugan yahay arrin saxan ma aha anagoo cusbo ah ama koox ah inuu naga jeclaado aabba wiilka kan arrin macquula maaha arrinta iyagu iskusiyeen maxay go-aana ka qaateen waxay ka qaateen go-aan ah in dil la sameeyo yuusufa yuusufkaan iska aan waxba geysanin cidna wax u dhigin ilmaha yara walaalkooda mashaakil geysanin caruur ah waxay ka go-aan qaateen inay dilaan min baabi alxasid waxay culamadu yidhaahdaan xaasidnimaduba yidhahdaan waxay ka bilaabmaan cadho qofkoo wax ka cadhooda laakiin cadhadiisa tashafi samayn kari waaye bay yidhahdaan wuxuu ku cadho burburo waayo dabeetana ay xaqdi ku noqoto iyo daqiina qalbiga degta xaqdigaasi markuu muddo socdo wuxuu ku bedela bay yidhahdeen alxas xasadki bay yidhahdeen marka waa natiijo ka dhalatay bay yidhahdaan awaliha ay ahayd cadho dabeetana xaqdi soo gaadhay dabeetana noqday xaasidnimo gaadhay waxay isku dayayeen mu-aamara inay dhigaan ikhtiyaala dil ah mu-aamarada dilka ahi cidda ay u degayaan waa walaalkood nabarku hadduu cid fog kaaga dhaco ama qof ad awalba colaad u firsanaysay ama cid awalba col ahaydeen waxaa laga yaabaa inaad qaadato laakiinkaad waxtarka ka sugayso markuu yahay nabarkiisa kakugu dhacaya ciddaad eegeysa inaad wax ku tarto inaad kay kugu kordhiso ciddaad dabatalkaad moodeysa taageero ka sugaysay markuu noqdo qofka nabarku kaaga dhacaya waxaad moodaa inuu meel daran kaaga dhacayo weliba intaa wax sii dheer sababtuu laguu dilayaana marka sabab taasiha haddaad falgeysato uu falka adsagaadaa laga abaal marinayaa waxaa laga yaabaa in uun inaanu kula dhib badanin dagaalkaas laakiin marka uu noqdo sababtuna sabab taasiha ama waxaan macquul ahayn aabaa ninkan naga jecel marka ay noqoto in adiga laguu dilo oo masalo aada u hariiba halkan markaa waxaynu arkayna amraad alquluub inay khatar yihiin xanuunada bukaanka qalbiga degaa inuu khatar yahay waxa ka soo baxaana inay wax kaloo khatara yihiin waxaan kaloo arkayna qofka marka shaydaanku ka xoog badiyo naftiisiyo wax lagu khoofiyo inuu ilaabo macquulka inuu ka sakano yani si loosika inuu wax u xalilo inuu ilaabo waayo dadkan nimankan waxaad moodaa baradooda ama aragtidoodii o dhan inay dugay badihiyaada ay ahayd si fudud in looga fakero inay ka luntay maxaa ka lumiyey hal ixtimaal qura ayay xasuusteen waxay dhahan iqtuluu yusufa aw itraxuuhu ardan yaklu lakum wajhu abikum waa maxay natiijaday ku helayaan waxay dhahdeen yuusuf ka takhallusa aabihiin baa keli ku helaysaa dabeetana dad la jecel weynaad noqonaysaan weyaan aabihiin markaad keli ka heshaan dad la jecel weyd ayaa noqonaysaan isla markaana bay dhahe watakunu min bacdihi qowma saalixiin gaskan iyo dhibkan markaad gasaan dabadeedna wada iska soo gasyeeli doontaan dad fiican baad noqon doontaan labada qadiyadood u fiirso dembiga waa la fudaysanayaa sababtu waa maxay daaad kasoo gasyeeli doontaa warka inkan sii fuli walaalkood inay dilaan ayay fudaysanayaan waxaanay u arkayaan inay beri kasoo gasyeeli ka labaad shaydaanku marka uu wax kuu sallaxayo bal sawalat lakum anfusakum amra ayuu nabi yacquub lahaa marka wax isugu kaa soostoosinaya macquulka uu kaa lumiya ixtimaalaadkii kale brobabilitiskii kale suurtagalladii kale masalada ku jira wadan may xasuusanin may odhanin warta haddii laydin ogaado maxaa dhacaya aaba maydi jeclaanaya se yaklu lakum wajha abikum baa dhici doonta haddii sidanaa rabtaan ay u dhici weydo ninka hibaa iska soo oqda maxaa imanaya oo dhiman waayo hadii hadii hadii intaas ka suurtagala ayaa dhici kari lahayd inay noo timaado intaba nafs iyo shaydaan intay qariyeen hal midun baa lasoo saaray wejigaa yaklu lakum wajuhaabikum aabbaa keli isugu noqonaysaa wax allaaliya wixii kala suurtagal ahaa dad inta badan marka ay dembiga gelayaan si fudud ayay galaan waxa suurtagal jiro dhan hal midun buu isku siiyaa inta kalena wuxuu ka dhigaa wax badan oo aan ku xisaabtan lahayn inay iska tahay waxaa kasta wasanaan u daliishananaa leenahay kow amraad alquluub ama bukaanada qalbiga dega intay yaryihin haddaan la safayn inay laga hortegin waa waxa shareecadu inoogu yeelisaa inay dhalaan tanaajuc iyo qatl iyo dhib iyo mashaakilka o dhan ina marka dambe nala haddaan intay yar yihiin la joojin marka dambe inay dhali kobcaan dabeetana masaa-ida aan dadku tasawurayni inuu ka soo baxo waxa laysku hayay aaba ayna kala jecel bay ahayd aabo ayaana kala jecel ayay ahayd waxa laysku hayay natiijadii ka soo baxday maxay noqotay natiijadii ka soo baxatay waxa weeya inay qaataan walaalkood inay dilaan dabeetana mid kamid yii war ninkan waxba hadilin meel fog aan ku tuufo dabeetana yuusuf oo yar la qaaday god lagu rigay waxaa sawirtaa yuusuf oo ilmo yara waan wax dambiyo geysan oo arkaya walaaladii isugu tegayo qabqabanaya oo meesha uyadan ay tahay god in lagu ridayo oo dadku cidlo ku yaalo wal socotada markaa un hadii cid alla u bixiyo socotadaas marka meel daran ha lagala dhaco iyo lagu soo noqoni oo god inta lagu riday kuwa ku riday yihiin kuwii god ugu xigay oo ay ka tageen isagatan waxaan u wadaa inaan tilmaamo natiijadii ka dhalatay xanuunkan qalbiga dege ee marka hore dadkala fududaa muxuu yihi waxaa ka dhashay in guri dad ku soo wada koray ee guri lagu weliba ku soo koray intan leeg intay dhex marto xal laga dhiga in la isdilo xal laga dhigay inta samarta yarna in laga takhaluso loo arko ha marka intaan laga takhaluso in hadhow wax waliba hagaagayaan mujarad horka shaqada aan fulino intaa haddaynu ka takhalusno wax waliba inay hagaagayaan natiijadu waxay noqotay laakiin kow aabihii la yili yaklu lakum wajhu abikum in la waayo waa waxaan loo sameynaya waxay ahayd aabbaynu keligii helayna laakiin aabbo keligood ma heleen waa maya aabbo wuxuu gaadhay xanuunkii ka soo gaadhay ilmihiisii uu jeclaayo sidii loo galay inuu indhabeelaba wabyadat caynahu min alxuzn ilaahay leeyay fahuwa qadiim labada indhoodba waa caddaadeen ba ilahay yihi subxaana watacaala werwer iyo xuzn iyo siiraanyo daraaddeed fahuwa kaziim baa la yihi subxaana watacaala waxaa la tilmaamaya isagoo leh inamaa ashkuu basrii wa xusnii ila allah oohintayda iyo tiiraanyadayda iyo murugadayda allaanu reeganaya subxaana watacaala waxay tilmaamaysaa iyagu waxay ku saleeyeen waxay ahayd kalkaba loo gelayay yaklu lakum wajhu abikum aadihiin baa marka dambe keli ku noqonaysaa ay ahayd waxay waxaasanu samaynayeen laakiin natiijadii kasoo baxday waxay noqotay aabihiiba inuu xaalkiisa aada u foolxumaado oo murugo iyo siiraanyo iyo caynkan uu ku dhaco waxaa kasoo baxay walaalkood inay colaada intaa lagu geystaan oo god ku ridaan oo godku uu cidlo ku yaalo oo dabeetna ay dad socotii soo maraan oo la kaxaysto oo dabeetana la adoonsado oo uu adoon noqdo isagoo alkariim ibnu lkariim ibnu lkariima oo uu noqdo silca shay la iibiyo oo suuqa lagu kala iibiyo wa sharawhu bitamanin bak daraahima macduuda wa kaanuu fiihi min aljaahiliin ba ilaha yihi waxaa lagu gaday qiimo aada u liita baa layihi subxaana watacaala dirhamo yar baa lagu gaday kuwii gadaye waxay ka ahaayeen baa ilaha yii wakaanuu fiihi min aljaahiliin baa laku tilmaamay waxaa ku dhacay in uu intaasoo mushkiladood sii maro ficladii walaaladii geysteen iyagu sababtay u geysteen waxay ahayd aabba keli haynoo noqdo laakiin natiijadii ka ratibatay waxay noqotay aaboo dhankan murugo iyo ciil la baksinaya walaalkood oo god lagu tuuray oo ka baxay oo la adoonsaday oo dabeetana mushkilad kale kusii dhacay oo la xabsiyey oo waxaas oo dhiba maray reerka dhexdiisi iyo murankiisii sii batay oo nimankii mid hore lahaa halaga takhaluso mid kamidi markay kii labaadna la damcay inuu isna la qaado uu xad gaadho isna uu adkeysan kari waayo o yidhaahda aaba ku noqda anigu dib ugu noqon maayo falan abraxa alarda xataa yadana lii abi aw yaxkum allahu lii wahuwa khayrha yidhaahdo dib ugu noqon maayo aniguna aabo ilaahay oo ama uu idmo ama ilaahay subxaana watacaala wuxuu igu xukumo mooyaane idan waxaa ka dhashay gurigii shataa inuu meel ka dhaco laba meel ka dhacaan odaygii meel ciil la fadhiyo kuwii kale iyo odaygii ay isku liisaan oo ay intaa maagayaan oo weli sidii haydarsaynayaan waxay raadacaynayeen oo la waayey su-aasha isweydiinta la waxay marka haddii mujtamac yar oo guri kula ka kooban aab iyo hooyo wadaaga oo gurigu weliba guri nab yahay hadday mushkilaadkani markay soo dhex galaan amraad alquluub kani hadday sidaa shataadka intaa leeg sameeyeen nafs alqadiya hadday dhex gasho mujtamac weyn oo aan aabiyo hooyo wadaagin keliya oo aan xidhiidhka guri kula ka dhexeeyo xidhiidh leegaanu ka dhaxaynin oo aan guri nebinimo ku soo hoos korin hadday tani dhex dhacdo oo kooxinta afkaysaaka tidhahdo warka kale aan ka takhalusna yaklu lakum wajhu abikum aana isweydiinen hadhow maxaa la samaynayaay aaba wasiisaynu keli ku noqonaynaa iyona fursad baynu helaynaa un ay tahay oo dili loo sameeyo iyo wax ila nooca xaqdi iyo xaasidnimo iyo cid in laga yaro gurbisto meelun ama laga riixdo loo sameeyo idan haddii guri quran natiijadiisa ay noqoto shirig hada ku kabisomaa bar adooma noqdo bad weliba oo kaynta iska galo sida kaa weynala soo noqon maayo odayga meel ku imadeela kuwii kaloo meel taagan haddii guri qura caynaan noqday siduu noqonayaa mujtamac dhan markay mushkiladana dhex degto waxaan umalada qadiyadan inay soomaaliya si fiican u dareemi karaan ay dareemi karaan natiijadii ka dhalasay yaklu lakum wajhu abikum iyo watakunuu min bacdihi qowma saalixiin aabaan ku keliyeysano ama waxba laynaga riixday aan ka riixano iyo salka dabadeedeynu toobad keeni doonaa horta rag naga dhiciya riixa insha allahu xajka dambe nu aadi doonaa ama marka dambeynu ka toobad keeni doonaa anatiija waxa weeyaan waa nafsu natiija waa shafaqaa dunida daafsan ee meel kasta daafsan ee meel kasta inamaa ashku basii waxdinii ila allah intoodii khayrka rumaysnayd ay taagan tahay intii soo miirayda ay tahay sanabrax alarda xataa yaadana liabi intii kale ay tahay kuwii weli sii lahaa tallaahi tabsawta kuwii kale maxay kusii dhaaranayeen weli xumihiisii weyeen kamay guuraysid inaad weli xasuusatabay lahay nebi yuusuf idan hiya nafsu natiija hal min xal su-aashu waa taama yani qisadasani wadiyaal badan bay leeday wejigaan iska taagayna waxa weeyaan gurigii yaraa caynkaasaa ka dhacday oo ilahba qur-aanka ugu tilmaamay hal min xallin ma jiraa wax xal ah aan egna yuusuf qadiyadan uu xalilay ilaahayba qur-aanka ku tilmaamaya inuu soo wada uruuriyo reerka dhammaantii iyagoo mukrimiina inuu meel qura isugu wada keenay yuusuf muxuu ku uruuriyey muxuu soo adeegsaday saysa natiijadasi u soo baxday su-aasha inta badan u baahan inaynu isweydiino waa taas yuusuf fakirsi uu soo ururiyey si basiitaan ugu jawaabaya si basiita ayaan ugu jawaabaya waxaan la karaa yuusuf laba shay buu adeegsaday mushkil kasta oo dunida ka dhacda oo mujtamac ka dhex dhacdana labadan haddii loo adeegsado waa la xalili karaa hadii labada loo adeegsado waa la xalili karaa yuusuf wuxuu adeegsaday alcifa walcaf kalimatan faqad cafiif buu noqday oo cifadu waa maxay waa dhowrsooni dhowrsoonidu culamadu waxay ku tilmaamaan laba nooc bay u qeybsantaa cif can ilmaxaarim iyo cif can ilma-aasib la yidhahdaa maxaarimta cifada laga sameynaya bay yidhaahdaan waa farjiga iyo carabka oo la ilaaliyo farjiga iyo carabka oo la dhowro dembiga laga ilaaliyo cifada maaasinta laga sameeyaana waa dulmiga in la dhaafo oo tuqyaan iyo tajabur aan la sameynin almujaahara bidulm oo laga tago iyo zajru nafsi can ilasraari bilkhiyaana iyo nafta oo laga reebo in ay khiyaano qastato imaam ilmawardi markuu sharxaya kalimat lcifa saasuu ku sharxaya uma socono yani suuradda inaan fasifo laakiin waxaan u soconaa inaan tilmaamno yuusuf mashkiladii qabsatay wuxuu ku xalilay marka aan idhaahna cafiifnimadu suuradda geligeed waxay tilmaamaysaa nabiyullahi yuusuf inuu cafiif ahaa afkiisu inuu dhowrsanaa fardigiisu inuu dhowrsanaa markuu xukunka hayo inuu dhowrsanaa tabaanu ahayn khiyaanana inuu qarsan jirin u ka dhowrsanaa cifa bikulli macaaniiha suuradoo dhan haddii la fasiro waxaa la odhan karaa hiya kelima laakiin halkan mid baa soo qaadanaya cifadu gaar ahaan cifat lisaan dadka in carabkoodu dhowrsanaado wakay laa yatasica alkharf wase aanu dilaacu sii dheeraanin carab xumidu nabarka xun bay sii qodqotaa bukaankay sii badisaa cafwiguna yani carab xumidu haddaad ka tagto oo cafiifu lisaan aada noqoto macnaheedu waxa weeyaan sharciga ama dilaaca aada u diidaysa inu sii ballaadha inu intiisa ku koobnaada waad qabtaa cafwiga haddaad usalowdana waa ka yaltaimu ljarx waxaad rabtaa inuu nabarku bogsan karo maxaa tan uga jeeda nabiyullaahi yuusuf wuxuu ahaa nin carab dhowrsan qisada dhammaantood baana inoo tilmaamaysa qisada inoo tilmaamaysaa nebi yuusuf oo ay u yimaadeen xabsi ku jira oo boqorkii intuu riyooday uu yihi riyadaas yaa garanayo layihi waxaa fasika yaqaana nin xabsiga ku jira oo yihi xabsiga kasoo keeno yihi ka iman maayo xabsigadan sheegayaa marka koowaad kasoo jawaaba maa baalu niswati illati qatacna aydiyahuna ka waran leh haweenkii gacmaha iska jaray maxaa meesha ku jira waxay idhahdaan uga horeyn nebi yuusuf caman walam yusami bay dhahdaan wuu caan yeelay oo gaar u magacaabin nebi yuusuf uu karaya inu yidhahdo war gabadha haddii beenta iga sheegtay ama rabtay inaan ka jiraysto ka waran xaalkeedii muu odhanin marka nin dumarkii uu shiray ee rabay aniga inay xidhaan dambi la-aan xaalkoodu kasoo wara ma odhanin kayskaa wuu fogeeye wuxuu hi maxay maa baalu niswati illati qatacna aydahuna haweenkii faraha iskartare arrinkoodii kasoo wara maca daalika waa maxay waa carabkiisii dhowrey ka ilaalinayay boqorka inaanu carabka waxba ku yeelin haweeneydiisi inaanu waxba yeelin dumarkii kale kasii dambeeye inaanu yeelin camama bay yidhaahdeen walam yusana mu magacaabin yusuf carab dheersoonidiisa waxaa tilmaamaya isaga madaxa oo godkii alla ka saaray oo madax ka dhigay oo talinaya ayay u yimaadeen walaalay waxa markii uu weelkii wax ku miisayey uu kusii riday suwaacilmelik markay kuwa lagu soo riday alaabtii ay kuseen markii dambe laga soo dhex saaray maxay yidhaahdeen inyasri fakad saraka aqu lahu min qabl bay dhaaheen weli yuusufka godka ku rideen bay daba socdaa yuusufka sidii u galeen ayay haddana waxay leeyihin in yasrif kan yarana la socday walkii hadduu waxaday faqad taraka akun lahu min qabli walaalkiisa hore siigahaaday leeyi kutulila yuusufka hortaagan oo boqora wuu hortaagan yahi oo boqorkii waligii godka lagu riday waa kuwii godka ku riday wixii nimankii jeystay haddana weli isaga hodiya daba taagiyena waxay leeyihin haddii uu kani waxaday cidda waxaday waxa weeyaan kaga dayo hiduu lahaa ku hore ay walaalahaayeen baakiugahaa bay yidhaahdeen ilahay wuxuu qur-aanku leeyay faasarahaa yuusufu fii nafsi walam yubdihaa lahu qaala antum sharu makaana faasarahaa yuusufu fii nafsihi baa ilahay yii yuusuf naftiisa ayuu ku qariyey oo walam yubdihaa lahu waskoo bandhigin baa la yihi subxaana watacaala ee wuxuu naftiisu wuxuu ka yihi sharu makaan idinkum baa ka shar badan ninkaa weli sii xamanaysaa idinkaa ka shar badan buu naftiisa ka yiri baa ilahay yihi subxana watacaala lakin aftiisa may saartay ilahay baa wuxuu tilmaamaya wuu odhan kara inu idhahdo war suugi yahayna intaa gedigu ridee ayaa maanta haddana leedihin walaalkiibaa suugahaa wuu ohan karay nimankii madaxii sameeyey ayaa maantana aniga caynkaa ele waxba kuma oran ilahi wuxuu leeya subxaana watacaala wuxuu taagnaa in yasriq faqad taraka akun lahu min qabli markay yidhaahdeen faasarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahu qaala antum sharu makaana waxaad tilmaamaysa yuusuf dhowrsoonidiisa iyo carabkiisa sidii u ilaalinayay markii dambe ee walaaladii uu keenay oo ilaahay baryayey yuusuf muxuu ilaahay ku baryayey waqad axsara bi id akrajanii min asajn wajaa bikum min albadi min bacdi an nazaqa shayطaanu baynii wa bayna ikhwatii wuxuu i waqad axsana bi id akrajanii min asajn ilaahay waa isamafal markii anigana xabsigii iga soo saaray idinkana baadiyaheeda ka seeday kadib markii shaydaan aniga iyo walaaladayna kala dhegalay eedaa usiista si aanu iyaga u damqin muu odhanin waqad axsana bi id akrajanii min aljud xagay ku digeen yuusuf iyagu god cidlaabay ku digeen jodkiyo xabsiga iyo magaas xabsiga isaga nininu galay soo maaha isagoo intii hore ka da-roob buu galay xabsiga waa dad ku noolyihin waa kuwii lahaa riyada noo fasiriyo dee dadkan la sheega la sheekeysanay waa meel dadkooga xabsiga meel bini aadamku degan yahay godku kow inay yar buu ahaa cidluu ku yaalo weliba god caadiya kuma ridin hayaanatul jud ay ku rideen godka meelihiisa madoow ee hoose ayay kusii rideen cidluu ku yaalo lagaga tegi meel dad ku noolya maaha cid iyo ciid xiseena kuma haysanin idan haddaad ilaahay u sheeganayso intu balo kaasoo saaray markaad sheegaysa maxaad sheegi lahayd balowda kuwa kuugu daran soo maaha markaad le ilahuwaad isamafashay markaad waxaa iga saartay waxaad sheegala ila mawdicin baad sheegtaa aad ilaahay ku bandhigayso aad ilaahay wixii nimco ku siiyo tilmaamayso iyo wixii bala alla kaasoo saaray laakiin wuxuu ilaalinaya khaatarka walaaladii inaynay weli xasuusanin iyamaad dhib badan ficilka taagsanaha ka fulaysay uu kuu geystay iyo ficilka qola ay fuseen ama qola aan xidhiidyo ka dhexayna kuu geysatay xabsiga niman aan waxba ka dhaxaynin ayaa ku riday laakiin dadka waa walaalihiisii ku riday idan isagoo intaasoo dhan carabkiisa dhowrayabu wuxuu ihi waqad axsana bi id akrajanii min asij ilaahay waa ii samafalay markuu iga soo saaray maxay xabsiga marka waa layga keenay wajaa bikum min albadi iyagu muu odhanin wajaa bikum min albu'si waalfaqr waayo sanado cayd dadka caydoobay oo la xoladeelay oo toddoba sano oo abaar isku xigta ay dhacday oo mushaakalkaas dhacay ahayd markii soo kaxeeyo u yeeray idan muu odhanin idinkuna ilaahay faqriga iyo dababalkiyeeda ka qoray meeshii aad ku dhibsanaydeen ee wuu iska cameyay baadiyihi nimco iyo faqriba waa ku jiri karaa yani in la barwaaqayso iyo xoolo iyo wax walba la haysto in mar la abaarayso iyo la dhiban yahay labadiba waa jiraa waa isaga camimo wuxuu wajaa bikum min albadi waa u camimayo muu odhanin markii shaydaan idin guursado dadkay igu rideen ma odhanin ee wuxuu ka dhigay shaydaanku kaanama labadooda kooxood baynu kala dhaxag dhigay min bacdi an nazaqa shaytaanu bayni wabayna ikhwati markii shaydaanna kala dhex gala buu yihi ariyo walaalada ma odhanin markii idinka shaydaan idin duursaday idan arrimahana dhami maxay sheegayaan waxay sheegayaan mayulaa yusuf iyo carabkiisa sidii u dhowrayay sidii isaga ilaalinayo walaalkii wax dilaacin kara alcifa mujtamaca hadduu bukoodo waxyaabaha koowaada lagu daweeya waxa kamid ah in carabka la ilaaliyo waxa koowaada lagu daweeya waxaa kamid a maxay in carabka la ilaaliyo walidalik buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu calayh kuwo nabi yuusuf olalabi muslim baabay ahaayeen ee kuwo kuwan ka fog buu diidanaa in carabka lagu dhibo yahuuddii nabiga usoo gashay maxay ku yidhahdeen assalaamu calaykum assaam waxay isaga dhigayaan inay assalaamu leeyihiin laakin waxay leeyihin assaamu biduuni laam assaam iyo lmowt geeriyu korkaaga haase nabi maxamed obay ku salaami jireen intay u yimaadaan intay nabiga u yimaadaan iyadoo caasila joogtaa ayaa ku yidhaha assalaamu calaykum geeriyu korkaaga ha haaso waa kibiryaadiyad intu intu kuu yimaado meeshaada kugu yimaado reerkaaga adiga la jooga dabeetana intuu wax ku salaamayo kadhigo oo ku yidhaha geeriyu korkaaga ha haaso maxaad samayn lahay laguma qabqaban karante laakiin nabigu intaanu jawaabin bay caayisho xanaaqdo dabeetana waxay tihi wa calaykum usaama wallacna idinka geeri iyo nacda laga kortiina ha haaso bay ku tidha caayisho dabeetna nabigu wuxuu ku yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh caaishaad muslim maaha qof asin buu ku yii qofka muslimkii muminki caaisha ma aha qof afcun caaisha way yaabta waxay tii yaa maqlay ilahi rasuulkiisi waxay ku hadlayeen waxay tii malaa nabigu mada fahmin warkay nimankan igu qarinayeen wuxuu nabigu ku yihi anigu waxaan idhahdaa wacalaykum bas hadday assalaamu ahaydna calaykum tuun ha u noqoto hadday asaamu ahaan lahaydna calaykum tu ha u noqoto xataa asaamuda inuu afkiisa soo mariyo nabigu iska daayo mujarad inuu ku jawaabo wacalaykum faqad aan waxba raacinin markaasuu nabigu caaida wuxuu ku tarbiyeynaya xisiga iyo samaha iyo dhimrintu war lama raaciyo bu nabigu yidi ilaa khayr bay u kordhisa mooyaan yani hadal macaanidu hadal fiicnidu wanaagin mooyaan wax kale ma kordhisa bu nabigu ku yidi idan qofka muslimkii maaha mid badii lisaan mid axsan maaha buu nabigu leeyay salawaatu llahi wasalaamu caleyh lalfaaxish mid faaxisha ama mutafaxisha qof afcun ama waxumu afkiisa kasoo baxaan ma aha buu nabigu ku yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh sadaadeed nabiyullaahi yuusuf wuxuu adeegsaday oo noloshiisii taariikhkeed suuradaas ay tilmaamaysa ka dhex muuqata inuu ahaa nin afmawrsan oo markuu boqorka la hadlaya afmawrsanaa oo markuu haweenka ka warrabaya afdhowrsanaa oo markay walaaladii kulahayeen suud buu ahaa afdhowrsanaa oo markuu ilaahay baryayay subxaana watacaala afdhowrsanaa taas waxay tilmaamaysaa alcifa fi lisaan inay tahay wax weyn ow kara qadiyada labaad ee yuusuf uu adeegsaday waa masalat lcaf masalat lcaf in qofka muminkii sida dabeetana uu cafiyo oo isay nabiyullahi yuusuf mushkilo badan badan baa loo jeeday dajaa lagu riday waa la adoonsaday dumar baa been ka sheegay waxaasoo mashaakilu soo baxa tuug baa sahday lahayen isagoo boqor oo soo taagan oo iyagii la taagan bay waxaa ku sheegayen akhiiran waa la kulmeen walaalkood su-aal buu weydiiye wuxuu ku yihi qaala hal calimtum maa facaltum biyuusufa waa fiihi dantum jaahiluun bal warraba buu ku yihi waxay yuusuf iyo walaalkii ku samayseen ina wax maka xasuusataa waa uu cudurdaaraya markii ay jaahiliinta iska ahaydeen qaaluu ainaka laanta yuusuf waaba ku naxeen ainaka laanta yuusuf war maadigaa yuusufa bay ku yidhaahdeen qaala ana yuusuf haaga aki ana yuusuf baan haydi kana waa walaalkay qad mana allahu calayna ilaahay baa nagu galladaystay wax kale uma dhaafin dib nagu dhigso waa ka noolla iyo waxba toona ma sheegin ilaahay baana nimceeyey bu yidhi aniga yuusuf baan haykana waa walaalkay ilaahay baa noo nimceeyey dabeetana dariskiisiiy wuxuu yihi inahu man yataqi wayasbir fain allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ciddii alla ka cabsata ee sabirta ee dul qaadata faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin kuwa samaha sameeya ilahay ajarkooda ma lariyo markaasay calaacal bilaabeen waxay dhahaan qaaluu tallahi laqad aasaraka allahu calayna wain kunaa lakhaaiiin ilaah baa ku dhaaran ilaahay waa naga taa doorta anaguna kuwa degsan baan ahay yuusuf wuxuu ku yihi laa tasriiba calaykum ilyowm war canaanibo kortiina ma saarabi ciqaab lagama hadlayo in la ciqaabo iyo in la abaal mariyo arrintaa kama hadlayo xataa in la canaanta buu ka waramaya oo la yidhaha maa waxaa u samaysaan calalaqa in hadalka in lagu yaro dhigo oo la dareensiiyo wixi ay sameeyeen taasuu yuusuf u diidayi wuxuu rabaa inuu iska cafiyo dabeetana wuxuu leeya laa tasriiba calaykum alyowm yagfir laahu lakum wahuwa arxam araximiin canaani kortiina ma saaro alla dembigiina haddaa sabuulaya waa u ducaynaya ilaahay baa naxariista idan mas'alada labaad ee nabi yuusuf ku dayeeyey inuu gurigii dib isugu keeno oo aabihii iyo hooyadii ama aabihii iyo walaaladii iyo raabkii oo dhan inuu meel qura isugu keeno uu ku dhaweeyey waxay ahayd in uu yidhaahdo dembiba korkiina ma saaro ciidanaydan ma canaanana mas'alatu lcafr sida ogeed qur-aanku wuxuu ina baraya reerkaa mushkiladda intaa leegi qabsatay mushkiladeedu waxay daweeyeen laba qodobo keliya kow yuusuf oo markii dhibka lagu waday weli wax dheerinayo isagu iyadoo weli dhib lagu hayo ayuu isagu weli wax dheerinayay taasi waxay keentay inuu afkiisa dhowro inaanu jurxiga iyo nabarkaa sii ballaadhin kala fogaanta inaanu sii dadkinin iyo markuu awoodda u helay inuu sameeyo inuu cafiyo oo dadka danbigiisa u keeno mas'alati alcafw waa simada lagu yaqaan mujtamaca muslimka ee dhabka ah waxaan odhan karaa salasinimada la sheegay iyada waa riyaadna qaxwa walidalika baa ilaahay subxaana watacaala qur-aanka uu xusuusa weye ansaar iyo muhaajiriin للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم في سورة الحج إلى مهاجرين إذا كان أولئك هم الصادقون بل مسلمان وحتى لو لفتوي ممكن أنصار صاحة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه إياها إلهي وأمان أولئك هم المفلحون labadaa kooxood waa laba kooxood aynu isku waafaqsana inay dad khayr badan ahaayen ansaar iyo muhaajiriin saxaabadii nebi maxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh ilaahay wuxuu tilmaamaya kuwa dariiqooda raacee muslimka ee dhabka ahi waakeed waaladiina jaa-uu min bacdihim maada yaquluun yaquuluuna rabbana اkfir lana walikhwanina aladina sabaquuna biliimaan ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أسرع من واحد مودة سيدا الله لا تعلي بدين يهمك لكنه والله خلقك لكن يهيح المعنى سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعد كوا يجد جباشتي يمد إلهي والذين جاءوا من بعد في المدى اليوم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلهي annaga iyo dadkii muminiinta naga horeeya diintan qaato u wada naxariiso dambigooda dhaaf waxay kaloo leeyihin walaa tajcal fii quluubina gilla liladiina aamanu ilaahay qalbigooda xaqdi iyo gulli iyo bukaan ha u gelinin kuwa kale in iimaanka laga helay hadduu galo maxaa dhacaya waxaa dhacaya firasa qalbiga galo xaqdiga iyo xaasidnimada iyo intaasi natiijo ka rakibmaysa waa isdillayo muranayona kala kaxeeyo natiijada waa kaa saa daraadeed bay asbaabtii keenaysa tafaruqaba ayuu ilaahay ka magan gelaya waxay ku ducaysan ba ilaahay leyi subxaana watacaala oo ku tilmaamaya qoladii ducadoodu waxa weeyaan rabbana ikfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliman walaa tajcal fii quluubina gillan liladiina aamanuu walaa tafriba calaykum ilyawm idan qofka muminka ah waa qof la rabo inuu cabsintiisa ay badato cafrigiisa inuu bato sida awgeed ayaa masala nabigu maxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh waxaa ilaahay uu faraya inuu naxariisto waxaa la faraya inuu cafrigaa ku dhaqmo wala waxaa laynoo tilmaamay casriga muminiinta ahlu kitaabkii baa layidhahda iska casriga qararka qaarkood wadda kasiiru min ahli lkitaab law yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada min cindi anfusihim waxay jecel yihin ba ilahay idin badan oo ahlu kitaab ka midi inay diinta idinka saaraan maxay idinka saareen sababka waa maxay xasada min cindi anfusihim ba ilahay leeyi xaasidnimo qalbiga ka degtay daraadeedu ayunbuu rabaa in nabaedna ahlo naar ka mid noqoto min bacdi ma tabayana lahum alxaq ilahi muxuu leeya kuwa facfu wasfaxu xataa yaatiya allahu biamr ina allaha calaa kuli shayin qadiir qalbiga bukaa waa sifaatka ahlunaarka ba qur-aanka tilmaamaya ilaahay ahlunaarku wuxuu sheegay waa qolada keliya ee kooxba kooxda ka dambaysa inay nacdasho dad haddaad aragto in qolaba qoladiisa horreysay inay nacdalayso sii haysato oo wax isdhaamaaba kasoo baxaynin waa calaamaad ahlunaarka lagu yaqaano walidalik ba ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy kulamaa dakhalat ummatu lacnat ukhtaha bay lahayd kooxi markay naar tagtaba kuwii kasii horreeyey bay sii nacdalaan baa layidhi subxaana watacaala kulamaa dakhalat umma lacnat ukhtaha halka ahlujanna ilaahay leeya qalbi nadiiray meesha la tagaan wanazacnaa maa fii suduurihim min gul ilahay uu ku tilmaamayo qalbiyadooda intuusaba ku jiro oo dhan ayaan ka nadiifinay wanazacnaa maa fii suduurihim min gul tajri min taxtihim alanhaar waqaalu alxamdu lilahi aladi hadaana lihada wama kuna linahtadiya lowla an hadaana allah laqad jaءat rusulu rabbina bilxaq fi suurati alacraaf fi suurati alxujrina ilah wuxu l nazcna ma fi suduurihim min gul ikwana cala sururi mutaqaatiliin ifaadka ahlu jannaha kaas weya walidalik waxlana muskiladan waxa u xala alcifa fi lisaan waxaa kaloo u xala bayn leenahay alcaf sidaa ugeed ba ilaahi subxaana watacaala wuxuu nabiga inoo tilmaamaya gazwatu uxud masalan dagaal adag buu ahaa oo muslimiintu markii hore intay uxudiyeen haddana muslimiintii qaar kamid ay nebiga ayaa markiisii caasiyeen oo meel layiri jooga ay kasoo yaaceen oo adduun jacayl iyo xoola ururta ay usoo baxeen minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira dabeetana igu soo rogaal celiyey nimankii muslimiinta ahaa oo toddobaatan nin laga dilay oradoodii ugu waaweyn ay ka mid yihin xamze iyo raggaas ay ku jiraan oo la kabay oo muslimiintii sabtay oo sabkoodii dan intay yaaceen magaalooyin kale ay oragti ku galeen min bacdi saxaaba oo la kabay oo ragga dadbuuraas ka fadhiisteen oo dagaalkii ka baxeen oo la kabay oo nabiga looga soo jeesan waayo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dabeetana ilaahay baa qur-aan soo dejiyey la doonayo in weli la uruuriyo jamaacada muslimka ah maxaa alle subxaana watacaala uu ku uruuriyey ilahi wuxuu leeyay fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum filam ilahay baa wuxuu leeyay subxaana watacaala ilahay naxariis xaggiisa ka timi daraadeed baad ugu dabacdo oo haddaad mid aad uga qalafsan ahaan lahayd waxaa yaaci lahaayeen laakiin dadkan si aada ururisa maxay sameeyaa ilahay kacfu canhu iska cafi baa layidhi subxaana watacaala kuwoodii dadku ka dhacay cafi baa layidhi subxaana watacaala wastakfir lahum ilahayna dambi dhaaf weydi masalatu lcafi waa masalaan fududayn aan dadka ku fududayn gaar ahaan marka aad dabarkii dareemayso lagugu dhuftay laakiin anagna sidii saxaabada nabigu tarbiyey salawaatu llahi wasalaamu caleyh xaadisatu lifk nabi maxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh haweenkii uu qabay umu lmuuminiin caaisha ahayd baa been laga sheegay niman baa been ka sheegay waxay dhahdeen caaisha way zinaysatay arrinka inaan waxba ku jirin ilahay baa qur-aanka naga kasoo dejiyey markii lasoo yaday xag walba magaalada loo dhigay ayaa dil kadib ilahay qur-aan soo dejiyey leeya waxba kama jiraan abeen haysamanajanaysa laakiin qisada kan yaa ka qeyb qaatay faafiyey niman munaafiqiina markii hore sameeyey laakiin muslimiinta qaar ka raafiliina ka jira ama warkaas ka dhageysta qolo rumooday baa kusoo qaaday oo warkii faafisay warkan xagee laga faafinayo waa werigii nabi maxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh ilahayna waxii sama soo dejin muddo bil ah ayaa warkaa in la welay oo la suga celay dabeetana aada bay dadka u dhistay nebigu usugusaas bay iska taaga yidhaahdo waryaa rag reerkaygii waxaa ka sheegay iga qabanaya xaawada banayda ilaahi rasuulkiisi oo hadduu annaga naga tirsayeena waan qabanayna duqalaga ka tirsayeena amar annaga marka kasoo deerino qolo kaloo qabiilkiiba uu dibu soo kaco dhagaada laisla geli doono laakiin dadkii waxaa faafiyaya kamid ah waxaa kamid ah ninay abubakar qarabadii ninkan hooyadii misax ibn afaas hooyadii iyo abubakar habarwadaag misax waa muhaajir aan waxba haysanin aan waxba haysanin abubakar baa nafaqeeya oo wax siiya haddana wuxuu ka qeyb galay dacaayadii laga faafinayey caasha idan ninkan abubakar uma dhowrin waa muhaajir badariya taa laysuma hayo ninkan abubakar uma dhowrin qaraabanimadii uma dhowrin inuu yahay ninkii duulinayo waxsiinayey sidii hooyadiiba taga abubakar baa duuliya ma dhowrin inuu ka dhowrsado warkii u rumaysto caasho inuu war ka dhowro warkiibuu faasiyey bulid baa abubakar iyo bisbuhu saaraayo dabeetana ilahay baa quraan soo dejiyey cadaynayo inaynu dhacdada sansaatan ahayn markii ilahay qur-aan soo dejiyey ayuu abubakar xanaaqay adbanu cadku waa laba laydha abubakar marku adag oo xanaaqay caragii inbuu xasuustay ninkuu isla quudinsalka ahay ee waxsiinayey ee haddana ninkiisii in warka sheegay aan la hubin ee faafiyey abubakar wuxuu ka dhaartay taa inaanu wax damba siinin inaan wax damba siinin ninkaas waxbaanu geysanay waxba maaha mujarad inuu gacantiisa ku hayso aanu dubiqoodamin intaasu ka dhaartay ilaahay baa qur-aanka la samada kasoo dejiye o abubakar la hadlayo intii la nooca walaa yaatali uli lfadli minkum wasaca an yu'tuu uli lquba walmasaakiina walmuhaajiriina fi sabiili illah waliyacfu waliyaftaxu alaa tuxibuun yakir allahu lakum ilahay baa qur-aan samada kasoo dejiyele yay dhaarani kuwa nimcadasii ee nolosha u yaro ballaadhay yay ka dhaarani kuwa qaraabada ah iyo masaakiinta muhaajiriinta inay wax siiyaan yay ka dhaaranin baa ilaah yidi subxaana watacaala laakin ilahay muxuu leeyay walyacfu waliyasfaxu baa ilaah yidi warcasiya oo dhaafo iska dhaafada alla leeyi oo saa wixii siin jirtoonu siiyo ilahay muxuu ku celiyey alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum oo idinma idan jeclayn baa ilahi inaan dembigiina dhaafo ilaahay wayna nimceeyey waxdiina sii maalintiina ka saabeyna badbaadin ilahay markaa wuxuu leeyahy idinku miyaydan jeclayn alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum in alla idinkaba idin dhaafad inan jeclayn maalin walba anoo idin quudiyo idin nimceeyo idin abuuray oo wax kasta idin siiyey ayaa haddana macaasidayda salaysaano ilahay le miyaydan idinkuba jeclayn inaan dembigiina dhaafo dabcan waa jeclay weeyaan waliyacfu waliyasfaxu ba ilahay leeyahy idan abibakar markaasu yidhi wixii aad sii jirayna waan siinaya waan iska cabsinaya waktigii lagu talagalay waa dhamaada insha allahu tacaala waxaa kusoo koobaya nabi maxamed salawaatu llahi wasalaamu aleyh xaadiista ka fog dhaafay waxaa laleeyahy man taqaba linafsi hada weligii mu aargoosanin lagu sameeyey ale qurayshkii saartay ee disay ee maartay ee ka saartay matee uu daaif tegay ee daaif laga soo wariyey isagoo soo socda ilahay malaaig soo diray ee la yiri nabi maxamed haddaad tidhahdo nimankaa labada buurood hala qaado madaxa laga saaro waa laga saaraya ee amar malagii buuruhu waa kaasiya wuxuui waxaan rajeynaya ilaahay ka soo saaro dhabarkooda kuwa alla caabuda inku sulqa waxaa leeyahay markaa kusoo koobaya amraad ilquluub bukaanada qalbiga dega ee badanigiyo isiyo xaqdigiyo xasdigiyo waxaasi ka mid yihin waxa ay dhalaan waa mujtamac baaba-ao hadday guri dumin karaan mujtamac ka weyna way dumin karaan waxa qura lagu hagaajiyey qisada kaliinoo tilmaanaysa waa laga masalo fudud walcifa walcaf in la dhowrsanaado oo ilaahi subxaana watacaala maxaarimtiisa iyo waxaasoo dhan laga dhowrsanaado carabka la ilaaliyo iyo in dulqaad iyo cafi la yesho dadkastoo rabta inay ummad hagtaana waxay u baahan tahay leenahay labadan qadiyadood inay miiro jirsadaan wallahu aclam midlan
ilahi subxaana watacaala
ilaahi subxaana watacaala siqaasaabaan mariyo magana ilaahi subxaana watacaala ha naga dhigo minalladina min alqawla wayatabicuuna axsana kuwii hadalka dhegeystay ee kiisa wanaagsan qaata intaana waxaanu kusoo dexgerin doonaa muxaadaradii sii tobankii looga soo jeediyey iyadoo wixii nagu waryahay aanu ka cibir daaranayno salaada casarna ayna soo gashay hadda halkan laga su-aalay ayaa kusoo arooray insha allahu tacaala wixii aanu ka gaarno ayaanu halka kasoo jeedinaynaa kadibna muxaadarada kabacdi ayaa waxaynoo bilaabi doonta muxaadaradii kale diyaar baa markaa ahaanaysa insha allahu bacda almuxaadara su-aalku waxay leedahay koowaad sheekh darka ma la xiri karaa mase la gaabin karaa masaladaas waxaanu rabnaa inaad naga jaahil saarto faltafadal
masaaila waxaan umalaynaya sheekeysa laga jaahil saaray laakiin adiga maguri baa iga raadinaysaa sunadan igu salawaatu llahi wasalaamu caleyh waa in lala baxo in la xiirana maaha jamaahiir alculamaana waxay arkayaan xiiristu inay xaaraan aha suno inay xaaraan gaagaabinta culamada bal waa la gaagaabin karaa bay qabaan wallahu aclam
insha allahu tacaala su-aal hakan ayaa jirta markaa su-aal xoogaa yaro dheer waqti bay qaadanaysaa su-aalaha dambe ayaana dib ugu dhigi doonaa laakiinse waxaan idin ageysinayaa salaada casar markaynu tukano sheekh umar muxaadarada ku saabsanayd mas-uuliyada ragga ayaa inoogu xigi doonta markaa yaa la kala tegi salaada casar markaynu tukano insha allah toos waxaynu muxaadarada sheekh umar u geri doonaa iyo mas-uuliyadda ragga imikana salaada casar ayaanu tukanaynaa wallahu tacaala aclam